haatan khyaartaawada nagala xiriirtaay waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinayoo soo diyaariyey axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal sida laga yaabo intiinii ku taxnayd inaad weli xusuusan tihiin barnaamijyadii dhaqanka ee dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey aan halkan idinka maqashiiyey waxay ku saabsanaayeen baroordiiqda iyo maansada soomaalida tira ahaan waa ujeeddooyinka maansada midda ugu yar inta aan ka warqabana gacan kaliya faraheed ma dhamma iyada oo guud ahaan sidaas ah ayaa haddana waxaa ugu sii yar gabayada ay maansayahanadu dumarka ugu baroordiiqeen inkastoo suugaamaha kale laga heli karo haddana lama hayo gabyaal soomaaliyeed oo hooyadii ama ayeydii u baroordiiqay ku walaashii u baroortayna haba sheegin inta ay maansada soomaalidu tiro la eg tahay waxaa la hayaa oo keliya laba maansayahan oo haweenkii ay qabeeni markii ay geeriyoodeen gabayo ugu baroortay midib waa raago ogaas iyo gabaygiisii aan silsiladan ku bilaabay gabaygii kaafka uu ka qaadi jiray ee markuu libaaxu ka cunay oolidiisii faadumo cilmi xuseen uu ugu baroortay ninka kale waa gabyaal dhowaan iishay oo la odhan jiray cabdi maxamed awmagan cabdigalayaxna ku magac dheeraa dhaxalkii maanso ee gabyaagaas lagala haray ayaa waxaa ka mid a gabayo shiiqsi leh oo uu tiriyo jeer ay ka dhimatay gabarh markuu guursanayay ururintii yaradkeeda uu ku dhibtooday gadaal iyo markuu camal bartayse uu dhab u jeclaaday isaga oo ismahadiyey allayleh guur baa kuu hagaagay ee ku fara adayg isaga oo isku bogaadinaya isaga oo aan cudur ku ogaynoo markii ugu dambaysay ay ladnayd ayay tiyo alle silaad cigaal u timid wuxuu ku war helay toddobaad ka hor in lagu soo booday wax yar kadibna ay dhimatay markaas buu isula ekaaday boqor duubkii laga xayuubiyey janno uu ku jiray nin laga buriyey nin cadowgiisii u jabayoo in lagu wiirsadaa ay gar tahay nin aan nolol iyo naallo dambe u laabnayn wax walbase waxaa uga xanuun badnaa isaga oo aan goobjoog u ahayn xajuubkeedana aan dul taagnayn in agagaarka laasaha higlood lagu aasay iyada oo garab dheera ayuu ka yara fogaaday reerihii uu martida u ahaa iyo golihii uu xalay ku baryey ilmo kolba soo dhaafaysa ayuu qarsanayaa waana gartiisoo wuxuu dhex joogaa bulsho nin raga oo ooyaya liidnimo u taqaan dumarka mooyee bulsho ay ilmadu laboodka ka xaaraan tahay si kastaba ha ahaatee cabbaar kadib baa halkuu fadhiiyey waxaa ku soo gaaray rag iyaguna warka maqlayoo inay u tacsiyeeyaan ugu soo kacay markaasoo kale wixii la odhan jiray ayay ku yidhaahdeen cabdiyow iska samir sidaad meeshii loo badnaabay u kacdaye baddel khayr qaba allaha kaa siiyo iyo wax lamid ah mid ragga ku jiray oo midhaa laga madoobeeyey meeshaas oo kale dhalinyada ku habboon ayaa ku yidhi cabdow hadday qurux lahayd iyo hadday qiimi lahaydba sidaad dhimatay dumarna iyada keliya ma ahoo waa shan qaboo shan sii daaye iska ilow hadalkaas cabdigalayax kama uu jawaabin nin aan maqlin ayuu iska dhigay aad buuse u dhibsaday yeelkeeda raggii tacsida ugu yimid ma uu hoojin halkii buu ugu mariyey gabay gorokafuul ah gabay baroordiiqahoo afadii ka dhimatay uu ku ammaanayo ayna ka muuqato qof ahaan iyo qoys ahaanba geerideeda sida ay ugu naafan doonaan tabtii raaga intuu ku soo gebagabeeyo ayuu ku adkaysanayaa gar iyo mar inta xidhata haddii meel lasoo wada tubo in aan laga helayn mid sidaad u dhiganta amase u soo dhowaata wuxuu yidhi dareenkii dhacay iyo hadalladii duhurka ii yeedhay dubaaqooyinkoodaa wadnuhu ii darooshama ee ninbasa doonnidii soo degta yuu dabin u naaftaayo duuddii heglaal lagu ogaa dunyadaydii damag weeye reerkii baryahan dowladda ahaaye duddadan dhisaayiyuu ciddii dagalku weynaaday waa kaa docdeedii bannaan dahablamooddii qof dabeecad wacan bay ahayd dul iyo miisaane dayax bayga dhacay maalintii duugta loo qoday ee dadkoo idil durriyadannu nahay duuda nebi aadan haddii dooro lay dhaho intii duniyada naag joogta wallee inaan da'deed laga helayn dumarka maanta allaha u naxariistee siraad cigaal markay geeriyootay laba wiil bay gabyaaga u lahayd laba midka weyni uu markaa dhulka ka kacay kan kalena uu weli naaskeeda ku dhegganaa waa rajoobeen rajannimana kii ku soo koray baa garane waa marka ay dhallaanku silaca ka dhargaane ay ragaasaan mid kalgacal madaxa ugu saraaxda waa marka ay waayaan odaygu waa marka hawshii aabbannimo uu tii hooyanimo ku dari waayo ee aayo ama dumar xigta ahi ay nolosha rajada ka arrimiyaan waa marka qaarka ay hooyadu u nooshahay loo bajiyo lagana sarraysiiyo taasoo markay weynaadaan habdhaqankooda laga garan karo markuu haddaba dabin joogaba qaar ka mid ah tixihii uu gabyaagu siraad ugu barooran jiray ayay ka muuqataa geerida hooyadood ka sokow rajannimada carruurtu inay aad u gubaysay tixahaas midkood tuducyo aan ka soo goldooxay ayuu ku yidhi gobannimo nin ragaxiluhu wowgada horreeyaane gudcur igu madoobaa markaan waayay gabadhii xidhiyuhuna way go'an yihiin guga kan maanta ah ee gacan aan ka mayn baan ka jabay garabka meeshaahe geerida siraad iiga daran duniga doonkeeda gurigoo madow iyo markuu gabanku ii muuqdo ama aan gamaastaan bartiyo gogoldhiggii waayo amaan soo garwaaqsado qoftaad geriga moodaysay hadba waan gubtahanyoonayaa gocasho meelbaas maalin kale sodcaal uu ku maqnaa isaga oo markaa ka soo laabtay ayuu arkay labada wiil kii yaraa oo dabnooleyska ag fadhiya wax yar oo uu ku durko ayaa ka xigtay inuu ku basbeelo waa keligiis bus iyo habaas miiran baa oogadiisii curdanka ahayd wada qariyey tolow dumarkii uu kaga tegay meeye xaggee bay qabteen oo yaa og markaasbuu hoosta ka ooyey oo inta xaggiisa u degdegay bogga iyo beelka gashaday isaga oo boorkii ku yeelay aan dan iyo daarad ka lahayn tix gaabanoo isaga oo weli xambaarsan uu gabanka ugu tacsiyeynayo hooyadiisna uu ugu barooranayo ayaa waxaa ka mid ahaa siraad dhimatay surubow qoftii saayiqa ahayde midii dhabarka kugu soo siday ya seesha loo qodaye sancadaasna ee baa lahaa sababta maanta ah qof kastoo sarreeyaba wad baa sugaya maandhoowe ha yeeshee sursuuraha adduun subaxda waa meele inkastoo sabaankan innaga saxalku noo meeray seegseeg rag badan baa ku koray silic adduunkaahe dabadeedna sala iibsaday iyo sadarro daaraahe sibay noqon adduunyadu haddaan layna saahibine iska samir ilaahay mar buu saami noo celin dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga weyn axmed faarax cali idaaja ayuu kaasi ahaa haatan